dalsan ka socda qorinta afar qur-aanka xadiidiisan ku salaamay dalaan dibadeed waxaa la yidhaahaa dame cabdi sheecali raage cabdiwaran loo yaqaan derjadaydu waa kabtan aniga shaqadan waxaan hayaa afartan iyo lix sanaan aan ahay ciidanka suluubta shaqada waxaan kasoo qortay kun iyo sagaal boqol toddobaatan laba dhic eeldheer haye
intaas ciidanka suluubtana aadaan u kala aqaan dhaqankeeda iyo qaabkeeda daraja ciidamada kale nabad milatariga milatariga booliska nabad sugidda kala sarreyn darajay lacag ku qaataa anuga ninka noogu sarreeya iyo ninka hadda la qoray wayska dushaar
maxay tahay sababtu marka
anugu sabab ahaan haddii aan weydiiyo oon dhahno ciidamadu waa isku xaquuq waa isku hal madaxweyne ay leeyihiin hal dawlay leeyihiin hal ra-iisul wasaarey leeyihiin hal madaxweyney leeyihiin maxaa dhacay haddaan irina waa lay furfuri waayey waxaan kaloo kuu sheegayaa inta isu qabstay ninka la yidhaaha farmaajo anku mushaar dawladda waa waa ka helnay laakiin inta ka horeysa waxaa naga maqan hal sheekh markuu madaxweyne ahay sagaal bilood oo mushaara iyo waxaa naga maqan iyo saddex bilood oo iidaana markaas ciidanka waxaa madax ka ahay bashiir maxamed jaamac sareeyo guud aa madax ka ahay
maantana isagaa xilki la wareegay iyadoo lacag idan kaga maqan tahay
maantana isagaa xilka la wareegay berigii bashiir xilka lasu wareejiyey oo sheekh xusaan u wareejiyey inta ka bacdiyana xuquuqdeena waa heli jirnay yaama kala sarreyn lacag lagu qaadanay boqol iyo lixdankeena toosaan u heli jira
marka hadda rajadaad qabtaan in lacagihiinii aada heshaan iyo in lacagihiinii ay idanka go-aan mar kale bal maxay tahay rajadaad qabtaan
wallaahi nio waxaa waaye nin ilo xanuuni jirtay haddii isha dabaylo ku kacdo ishu waa xanuunay haddana sidii aan hadda ilaa loo bilaabato ilaa sheekh xusaan anugu dawladda lacagta aba kala sareysa isku mid baanaa kala sarrey mayaan lagu qaadanay waxaan dawladda kulahayn sheekh xusaan waa noo keeni jiray midda kale waxaan qaadan jirnay badar aan aan noogu qallanin oo soddon dollar kaga gooyo sheekh xusaan hadduu yimid dadkawaa lacagtiina idinkaala u yiri idinkula jawr fali maayo haddana marka dambe sheekh xusaan amaraa laga sii meel laga soo siiy ma naqaan haddii lasoo siin badarkiyaa lasoo celshay badarki waa ka doonnay badarkii marka soddon doolaarna ka gooya boqol soddon caddaanaan u qaadanaa marka sheekh xuseen wuxuu yidhi aniga raashin nimankaas aan uqaal u qaalmin oon ummadda cuni karin yeelimaa waa diidiyey hadduu diidana raashin ilaahay laga cabsaan rab berig waa diin berin waa aakhiro raashin la qaadan karo oona muslimka waxoona aan xumayn ayaan garaam ahaan waxaan u qaadana soddon doolar waa gartay arinta la xiriirta lacagta aad ka cabanaysaan ee ku saabsan in midkiina ugu sarreeya iyo kiina ugu hooseeya ay isku mushaar yihiin ilaa goormay jirtay oo arrintan iidin haysatay
ilaa berigii dawladdan ama dawladii hore oo dhan intaan hadda ka warqabno ilaa xasan sheikhay jirtay xasan sheikh waxaa dhamaa isku mid ahay markii dambe hadda farmaajo la keena sida la ay sheegay aniga oon ciidamada kalaan warsaday biliiskaan warsaday nabadsugitaan warsaday ciidamada dham oo qalabkiisoo dhamaan warsanay waxay yidhaheen darajo iyo kala sarreyna wax ku qaadanaa adinka adinka adinka ka warramay yidhaheen markaan iswarsana dadku waa soomaali waa walaal waa isku ciidan waa isu yimaadaa org waxaan dhahnay ka noogu sarreeya iyo ka noogu soo deblaa isku mushaaraan dhahaan dhahnay marka maadaama hal dawladna alka xakumo oon wadar dawladeed lahayn waxaan dawladda sharaf kale ka cabsoona madaxweynaha soomaaliya farmaajo cadaalad wasiir ra-iisul wasaaraha soomaaliya alcadaala wasiirka cadaaladda dawladda soomaaliyeed wasiirada xildhibaanada soomaali inta waxgarad waxaan ka codsanaya xaquuqda ciidamada kuli leeyihiin inala siiyo markii anigu waxaan nahay maxbuus maxbuus ilaaliya anigu guryahayna markii la arka ma aadna afar iyo labaatan sentarian saaran nahay ummadda waa ka baahi badan nahay waa ka magaciisi badan nahay daryeel gaara ayaan dawladda ka rabnaa markii waxaa waaye nin soomaaliya looga baqay oo ayo nuuc leh oo nuuc kastaba leh ayaan xabsiga ku haynaa marka baahi saaidaan qabnaa wax kale haddaan weyno xuquuqda ciidamada kale la siiyo waxaan ka codsanaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada iyo wasiirada iyo madaxda soomaaliyeed oo dhan iyo wasiirka cadaaladda intaas waxaan ka codsanaynaa xuquuqda ciidamada kule leeyihin inaan helno ayaan ka codsanaya waayahay maantay waxaan kaloo waxaan kaloon ka codsanayaa soomaaliyeed ninka runta sheega ma ogole inaan warkaas dartiisana madaxdayda sharafta leh oo bashiir jamac u shareeyo inaan laygu qabsan beenma sheegin haddaan beenloobaana dib iyo loo qaado xuquuqad ciidamada kale leeyihin inaan qaadana haday naqato beenloobaa nahay beenloobaa nahay madaxdaydana madax waa waalidka waalidkaana been lagama sheego saddex walxaataan been laga sheegin saddex walxaataan been laga sheegin madaxdaada waalidkaa iyo culamadaada saddexda been lagama sheego
waayahay maantay munaasabadii xilka uu kula wareegayay taliyaha cusub iyadoo khudbad uu wado wasiirka cadaaladda ayaad istaagtay oo aada wasiirka rabta inaad wax weydiiso bal qorshe aad u istaagtay muxuu ahaa waxaad rabtay inaad wasiirka weydiiso maxay ahayen waxay ahaayeen wasiirkaygii u ahay madaxdeydii u ahay ninka intaa xankuntoo dawladda uu kamid yahay isagaa dawladda gacan nooga ah iyo cadaaladda waxaan weydiin rabay xuquuqda iga maqan oo ummadda kala qaabato wasiir intay iga jirtaa cadaalad adaa ee magacaan ku magacaaban yahay ama kursigaad fadhida ku yahay intay iga jirtaa anoo dhiir raba miyaa laygaga kala dhaqaaqay anoo alwaaxa mii kaligay kusoo heray niman dhalinyaro soomaaliya oo maqlaayo weriyaala igu soo noqday adeer see waxu jiraan eri adeer nin weyn oo hadal laguma caburiyo waa laysibaa layga yiri waana codsaday madaxdayda inay waraysataan xaq ulahay la iqanciyo haddaan qaldanaan leero war way kaa qaldan tahay haddaan saxaanaana in wax laga qabtaan jid ulahay sow saas maa waayahay in wasiirka aada la hadasha yaa ka hor istaaga marka yay tahay cidda kuu diiday inaad wasiirka la hadasho ma wasiirkaa kuu diiday mise cid kale
anugu gadaal dheeraan jiray inaan hadda dambaabana ma rabo ilaahay in laga cabsadaan rabaa anugu qofta ii diida maqli meehayn ilaahay in laga cabsadaan rabaa hadda ka hor taliyahayga bashiir jaamac hadda ka hor hadalaan su-aali maagay hadalka haddaan su-aali maagay way aamusiyey xilkaan xilka ka horreey u ahay halay keena u yidhi halay keena maalinta yidhi anoo maalinta oo dhan naxsan oo waxba ku dhihi doonaan islahay oon hadda farxad anaan ka lahayn maalintii maalinta ka dambaysan waa la bedelay